jowhar fitnes oo ah xarun si gaar ah loo leeyahay ayaa laga furay bartamaha magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle waxaana loogu talagalay inay daboosho baahida dadka ku nool magaaladaasi iyo nawaaxigeeda ee doonaya inay helaan goob ay ku tababartaan si xirfadaysan iyagoona si gaar ah ay u danaynayaan dhalinyarada iyo haweenka doonaya inay helaan nolol caafimaad islamarkaana ahay jirkooda dhisaan maxamed abuukardiini oo ah maamulaha xarunta jowhar fitnes ayaa ka warbixiyey baahida bulshada u qabeen hirgelinta xaruntan isagoona sheegay inay sii ballaarin doonaan oo xarumo kale ay furi doonaan waxaa nagu dhaliyey kadib markii aan aragnay in ay tahay fursad ganacsi oo magaalada ka bannaan horeyna aan keli jirin sidoo kale in aan aragnay baahi badan oo bulshada ay u qabaan inay helaan goob ay ku jimicsan karaan islamarkaana ay tegi karaan waqtiyada kala duwan sidaas ayaa nagu dhalisay in magaalada jowhar aan ka furno xarun jim oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka faa'iideysan karaan islamarkaana marka qiimaha la eegana uu aada u jaban yahay marka fikradda ama waxyaabaha ugu waaweyn ee nagu dhaliyey waxa ay yihiin in magaalada aysan lahayn horey u lahayn xarun jimicsi ama goob jim ah iyo sidoo kale in bulshada ay aada ugu baxneyd marka sababahaas markii aan eegnay ayaa waxaan go-aanku gaarnay in xaruntan jimicsi lagu magacaabo jowhar fitness center in aan ka furno magaalada jowhar oo ah caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle in banoniyaa lagu dheelaa subaxina hadii hal saac mal hadii la gaaro meelahaas oo kale haddana banoniyaa lagu dheelaa marka waqtiga subax aroortii markii salaad subax laga soo baxa ayaa halkaas inta badan bulshada ee magaalada jowhar ay jimicsi u aadaan ilaa hadda way aadaan
si fiican waxaa jira qorshayaal mustaqbalka dhow weliba aan damacsannahay oo ah inaan kordhino adeegyada aan bixinno iyo in aan ballaarino xaruntaada aan ku shaqeyno ama haddii ay suuragal noqoto aan xilno goob macquul ahna in aan maxaa la yirahdaa soo kordhino xarun kaloo cusub tusaalahaan oo kale anaga hadda xarunteena waxay ku taalaa hanti wadaag haddii cidana daraasad kale aan sameyno oo ayna tusto inaan maxaa la lahaa horseedoo kale aan ka furno xarun kale maadaama hadda dad customer aada u fara badan ay horseed noogu yimaadaan dadka halkaas ka imaanaya waxaan dareensannahay in marka laga soo tago qarashka ay ku dhigtaan jiimka sidoo kalena in qarash kale mararka qaar inay gaadiid soo raacaan uu geli karo marka anagoo rabno inaan dadkii lacagtii u beeqaamino sbace fiicanna dadka ay kala helaan waxaan ku rajoweynahay in aan xarun kala furno haddii daraasad ayaan mar kale ku laaban doonaa oo lixdii bilood lasoo dhaafay jiimku uu shaqeynayay lix bilo cusub aa la galaa